أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أيها الإخوة والأخوات فارحظوا أولالهم شبكة منهج أونلاين inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat adoktor ashaykh cuhmaan macalin maxmuud xafidahu allahu tacaala
الحمد لله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وبعد waxaa iska wanaagsan mararka qaarkood inay culimmada maaragtay muslimiinta ay sameeyaan maaragtay jawlaad iyo booqashooyin oo ay dadka insha allahu tacaala wax u faa'iideeyaan marka caawa waxaa marti inoo ah dayfuna alkariim sheekh cusmaan macalin maxamuud oo culammada soomaaliyeed ka mida ayaa in sha allahu ilaahay dartii inoo soo siyaartay oo aynu ka dhegaysan doonaa haddii alla yidhaahdo kelimad asal اllaha an takuna naafica aanu ilaahay ka baryayno inay naafic noqoto innaga iyo isagaba taasina waata yani mararka qaarkood yani looga baahan yahay in muxaadaro ama jalsad ama mejlis la qabto culammada ay diinta ku bayaamiyaan sida cali baan abi aalib uu u yihi radia allahu canhu ma akhada allahu cala aljaahiliina an yatacalamuu xataa akhada cala alculamaai an yucallimuu ilaahay kuma waajibin yani dadka juhaashaa inay wax bartaan ilaa uu culammada ku bayaamiyey inay ku waajibiyey inay diinta caddeeyaan وإd أخذ الlه ميثاaq الذiina uuتوا الkitaaب latubayinunahu للناasi وla تktumuunه culammada waxaa ilaahay saaray inay maaragtay diinta bayaamiyaan oy caddeeyaan marka ciwaan in shaء allahu aad iyo aad wanaagsan oo qurux badan asbaab النajaaة ayaa sheekh ayaanan ka carshe carshay inuu nagala hadli doonaa caawa masii sunne burco kowda bisha rajab sanadka kun iyo afar boqol iyo soddon iyo lix hijriyada falyatafadal الshayku mashkuura ma'juura in shaء allahu tacaala
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib alla waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa badbaada adduunyo iyo aakhiraba oo su-aashii qabriga loo fududeeyo maalinka xisaabtana kitaabkooda midigta laga siiyo jannadana gala xisaab la'aan iyo cadaab la'aan ayaan alla weydiisanaynaa mowduucan asbaabu najaa waxa lagu badbaado ama badbaado lagu helo waxa laga badbaadayana waa maxay waa ciqaabka alle iyo cadaabkiisa iyo caradiisa iyo intiqaamkiisa iyo inuu dunuubteenna nagu halaago yacni see looga badbaadaa asbaabta maxay tahay qofku uu u baahan yahay inuu la yimaado si uu cadaabka alle uga badbaado waxaan u malaynaa su-aasha jawaabteedu ma adka si duuduuba waxaa loo dhihi karaa waa inaan xaqiijinnaa iimaankeenna waa inaan noqonnaa dad mu'miniinah oo camalkooduna uu wanaagsan yahay dad alla ka cabsada dad alla ateeca dad alla keligiis caabuda si mujmala iyo si duuduub ahaana waxaan u malaynayaa jawaabta waa la garanayaa waxaan jeclaystay waxyaabaha qaarkood tafsiil tafsiilaad ah inaan sheego oo isxusuusin ah wax cusub idinma hayo alla wuxuu yidhi wاlcصr إna الإnsaana lafii khusr إla اladiina aamanuu وcamiluu الصاalixaati watawaasaw bاlxaqi watawaasaw bالصbr alla zamanka yuu ku dhaartay wuxuuna leeyahay insaan oo dhan bani aadan oo dhan khasaaray ku jiraan qofka khasaare ku jira ma qof badbaadayba ma badbaadin lam yuwafaq lلnajaah see looga baxaa marka khasaaradaas alla wuu noo sheegay ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waa kuwa iimaanka iyo camalka saalixa laga helo iimaankii camalkii saalixa qeyb ka midaa la sheegay watawaasaw bilxaqi watawaasaw biلصabr waa qeyb ka mida xaqi isu dardaarma sabarkana isu dardaarma alla wuxuu yidhi walow ana ahla اlqurى aamanuu waاtaqow lafataxna عalayhim barakaati min الsamaaءi wاlأrض haddii dadka beldaanta degan ay noqon lahaayeen dad mu'miniina oo iimaankoodii xaqiijiyey cadaabkii allana wiqaayo ka samaysta iyo gaashaan oo daacada alle la yimaada khilaafkiisa iyo in la mucaanadeeyay amarkiisana iska ilaaliyey hadday saas noqon lahaayeen waxaanu fur layn baa alla uu leeyahay yani ziyaadada khayrka ee dhulka iyo cirkaba walaakin kadabuu maxay sameeyeen sidii waajibka ku ahayd lama imaanin takdiib bay la yimaadeen rususha allay beeniyeen faأkhadnaahum bima kaanuu yagsibuun waxaan marka ku halaagnay wixii ay kasban jireen oo kufri iyo macaasi ah alle wuxuu yidhi wanajayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxaan badbaadinay kuwa muminiinta ahaa allana ka cabsan jiray waxa uu alla badbaadiyaa kuwa rususha raaca oo warkooda qaata wax allo wixii khabar ay u keenaanna rumeeya wax allo wixii sharciga ay u keenaanna ku dhaqma oo taqwo iyo taaco laga hela haddii taa dadkii laga waayo ay rususha alle ay ateeci waayaan waa la halaagaa yaa la badbaadinayaa marka waa dadkii rususha raacay oo rumeeyey fakadabuuhu faanjaynaahu waman macah iyo aayado fara badanoo noocaasa yani nebiyullaahi saalix nebiyullaahi muusa ambiyo kaleoo fara badan xataa nebiy ullaahi nuux kulli wuxuu sheegay alle dadka rumeeyana in la badbaadiyey dadkii beeniyana la halaagay dadkii rususha takdiibiyey ee inkiray alla wuxuu sheegay inuu halaagay rusushina yaboohii loo yaboohay uu u rumeeyo u xaqiijiyey uma sadaqnaahum alwacda aayadda suurat alambiya ku jirta ambiyadii wacdigii alla uu u yaboohay oo ahaa in loo gargaaraayo lana halaagaayo kuwa cadowga ah ee alla uu leeyahay waa u rumayn markaasaa alla iyagii badbaadiyey iyo wixii uu doono oo dadkii mu'miniinta ahaa iyaga rumeeyey ka mid ah uma sadaqnaahum alwacda faanjaynaahum waman nashaau wa ahlakna almusrifiina musrifiintii kuwii xadda gudbay oo xuduuddooda dhaafay waan halaagnay baa alla uu leeyahay qof kastoo mushrikana waa musrif marka waa inaan taxqiijinnaa iimaankii oo dad towxiidka alla ku dadaalo aan noqonno si uu alla uu raali nooga noqdo haddii asalkii towxiidka la inkiro de waa kuwaas oo mushrikiintii la halaagayey qowmu samuud waa kii alla uu ka sheegay fatilka buyuutuhum khaawiyatan bima dalamuu waa taa guryahoodii buu leeyahay iyadoo haawanaysa maxaa marka loo halaagay waa dulmigooda sababtiisa waanjayna aladiina aamanuu kaanuu yattaquun waxaana badbaadino alla uu leeyahay kuwa muminiinta ahaa ee rusushu rumeeyey allana ka baqi jiray marka qofkii asalkii iimaanka laga waayo oo gaal noqda noocyada gaaladu way badan yihiin kuwo waxaa jira rabbiga abuurtaba dafirsan oo isla quman oo leh adduunkan waxaa kala wada طabiicadii dowladaha shuyuuciga ay ku badnaan jirtay masaladaas ilxaadka iyo in alle maaragtay la iska dafiraba haddana yurubtii way ku badatay arrintaas waxaa laleeyahy hadda waddanka ingiriiska oo kale dadka aan diin rumaysnayn iyo dadka diin rumaysan dadkaan diin rumaysnayn baa badan bitaaqadooda iyo waraaqdooda maaragtay idga la yidhaahday qofka ugu qoranta inuu marka diin laawa yaha buu sheeganaya waana isla quman yahay qawaaniintooduna waa ilaalinaysaa waa dadkaas waa dad muxtaramiina wax ceeb agtooda ka mala nidaamka dimuqraatiyada iyo cilmaaniyada iyagoo marka horeba de aan diin fiican haysan oo diin mansuukha mubaddelna ah sheeganayo oo isaga laftooda aan karun aysan ka run sheegin ciisa ilaaha hooyadiis baa ilaaha jibriil baa ilaaha waxaasay daldalaan xoogaag yaraana marka waxyaabaha qaarkood akhlaaq iyo waxbay ku haysteen waayahaas wixiina aad baa hadda looga tegay iyada dhanba diin oo dhan mar baa la leeyahay aimada islaamku waxay sheegi jireen xataa waayihii hore yani qarnigii sideedaadee hijriga oo kale sheekh islaam ibnu temiya wuxuu sheegaya nimankii nasaarada waagaas joogay wuxuu ku leeyahy markii maaragtay si dhaba loo hadlo runtay sheegaan buu ku leeyahy waxay leey annagu waxaan rumaysanaa male ee uun ma'kale iyo dee in wax la cunaa la rabaa ma og tahay iyo ri'aaso yaan maaragtay waxaan ilaalinay ilaalinaynaa bay ku leeyihiin madaahirtii diinta waa iska maaragtay waa iska mulxidiin marka kiniisadii way wadaan laakiinse qalbigooda wax kuma jiraan wax caqiidaa oo waxa ay xataa sheeganayaan ay qoomkooduna ay u maleeyaan inay diintii u hayaanna xataa ma hayaan buu leeyahay markaasaa waxaad arkaysaa uu ku leeyahay midkooda ugu fiican himadiisu waa uun inuu waxaan hadda culumta abiiciga la yidhaahdo iyo falsafada qaarkeed uu taxqiijiyo ku dadaalo oo wakhti badan ku bixiyo ama xisaab iyo maaragtay riyaadiyaat waxa la yidhaahdo cilmiga nujuumta iyo xidigaha iyo ku saabsan iyo aada ugu mashquulaan de qofku wuxuu isku mashquuliya u bahan yahay mogta waa waa iska nooc lahwi oo kale ama waxaa dhici karta maaragtay in handanse iyo wax noocaas oo kalea lagu mashquulo adugu un culum duniyay u badan yihin u kuleeya himadoodu waa saas maadaama aanay diinka ay sheeganayaanba maarata si fiican u rumaysnayn marka masaladaas waa masale aada u badan waa dad marka mulxidiin oo badan way jiraan hadde kuwaas waa kuwo ahlunaara kuma jiro kufaarta qayb ka mida wa kuwana waa kuwan diimahan sheeganaya maaragtay mubadelkaahu mansuukha waa yahuudi iyo nasaaradii ila waktigii rasuulkeena la soo bixinaayey wuxuu noo sheegay rasuulku sal اllau alay waslama in dadkii o dhan alla uu carooday فmaqthm carabhm وcajabhm xadiii ajamahum xadiid صaxiix muslim yani dadkii o dhan bu alla u carooday carabtoodii iyo cajamtoodii waa intaan nebiga la soo saarin ilaa baqaaya min ahli kitaab xoogaa yar yar un moogiyo ahlu kitaab ka mida moogiyo oo iyagu ku toosnaa diinkii ambiyadii loo soo diray oo markaas de waa un kaan nebiy llahi ciise aan maaragtay aan rumaysnayn gaal buu noqon lahaa yuu ahaa laakiin markii nabiy llahi moxamed la soo saaray kadib waxaan diinka diinkiisa ahayn ma bannaan in la raaco wuxuuna yihi rasuulku sal اllah alay slama fawladii nafsu muxamadi biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadi اlummati yahuudiyun walaa nasraariyun uma laa yuuminu bi ila kana min ahli الnaar yani qof ummaddan ka mid ah ummaddu labay u qaybsantaa waa ummatulijaaba mid la yidhaahdo waa dadka soo islaamay kuwana ummatu dacwa la yidhaahdaa marka de kuwii guud buu ka hadlayaa rasuulku sal اlla alay slam min hadi اlummati marka uu leeyahay waa ummaddii dacwada ila rasulka sal ly slm waxaa loo diray dadka o dhan baa loo diray qul yaa ayuha الnaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica waxaana lagu waajibiyey inay rumeeyaan rasuulkaas marka qofkii maqle ee ummaddan ka mida buu leeyahay la ii soo diray ee i rumayn waaya si gaaru marka uu sheegay rasuulka sal ly slam yahuudda iyo nasaarada waajib gaaraa saaran iyaga ila iyagu mabda ahaan inay ambiye alle jiraan bay rumaysan yihiin ila duulal waxaa jira mabda'a nubuwadaba in rasuul alla uu soo diraba dafirsan kuwa mushrikiinta ahay oo kale hal hada ilaa basharu milukum bay leeyihin yani asbaabahay ku diidaya rasuulka maxaa ka mid ah de waa bashar maxaa malag loogu soo diri waayey leeyihin malag maxaana loogu soo diri waayo allana taa waa uu ku radiyey wuxuu sheegay ambiyadii la soo diri jiray rasusha kulligood inay bashar ahaayeen cunadana cuni jireen kuwo khuldi loo qorana aanay ahayn oo iska waara ee ay dhiman jireen marka yahuudiya nasaaradana iyaguna xaalkoodu waa saas haddaanay rasuulkii rumaynin sal اlla alay slama waa ahlu الnaar ma badbaadayaan mushrikiintii faraha badnayd ee zamankan joogtay magacii doonaan ha yeeshaane nimanka buudiyiinta la yidhaahdo oo sharqi aasiya ku nool iyo kuwa hinduuska la yidhaahdo waa mushrikiin mushrikiintii carabta yaaba dhaantaba meelo badan oo fitrada uga dhow marka waa dad maaragtay boqolaal milyuunah oo mushriki mushrikiin ah iyo caalamkan ku nool qaarada kaloo fara badanna way joogaan iyagoo aan magaco loo yaqaan aan lahayn oo iska mushrikiin qofba wuxuu raba iska caabudo dadkaas marka waa dadkii asalka diinka diidanaa hadday saa ku dhintaan waa haalikiin badbaadana ma laha laakiin qofkii muuminka ahaa ee rasuulka rumaysnaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isaguna wuxuu badbaado rasmiya helaa marka uu iimaankiisa dhammaystiro oo uu iska ilaaliyo mukhaalafaadka haddii uu nin saaxibu macaasiya uu noqdo waa mutawacad binnaar waxaa loogu goodiyey naar marka amni heli maayo oo looma ballan qaadin waa cabsi ku nool qaar badanoo ka midana waxay nusuustu sheegaysaa in la cadaabi doono dadkaas iyagoo kabaa'ir la yimid oo aan tooba keenin dhintay in la cadaabi doono oo xaalkoodu uu khatar yahay marka badbaadadii uma dhammaystirna qayb baa ka maqan oo qof ay dhacayso in aakhiro lagu cadaabo muddadu ama ha dheeraata ama ha gaabnaatee waa arrin aad u xanuun badan wax loo adkaysan kara maa cadaabka alleh wuxuu rasuulku sheegay sala allahu alay slam in qofkii adduunka ugu nicmada badnaa oo ugu raaxada badnaa oo wax walba haystay aakhira la keeni doono waa kolley waa nin gaaleh markaasaa naartii hal mar la gelinaya markaasaa la weydiinaya oo la leeyahy intii la geliya laga soo bixinaa keliya weligaa wax wanaaga ma aragta markaasuu leeyay maya tanacumkii uu haystay waxaa dhec toddobaatan sano siddeetan sano inuu raaxo ku noolaa oo wax ka maqan aysan jirin adduunyadan haddana wuxuu leeyay halkaas maruu cadaabka la geliyey weligeyba khayr ma aanaan arag cadaabku waa aad buu u daran yahay cadaabka alle waa shadiid cagsigana kii muuminka ahaa ee adduunyada aadka ugu dhibbanaa ee iska sabraayey marka jannada la geliyo isagana waa la weydiinaa waxaa la leeyahay war wax dhibum ku soo mareen weligaa markaasuu leey maya waa ilaabaa dhibkii o dhan ba waa ilaabaa marka cadaabku ma ma sahlana dadkii muuminiinta ahaa haddii ay ka tagaan raacidda kitaabka iyo sunnada iyo shareecada islaamka ku camalfalkeeda halaaggii qayb baa ka soo gaarta badbaado dhammaystiranna ma helaan marka waa in la iska ilaaliyaa waa in la iska ilaaliyaa kufrigii shirkigii bidcadii macsidii waxaas dhan waa la iska ilaaliyaa ila kulli waa darajaat yani midba ay maaragtay meel kaa geynayso halaagga iyo inaadan badbaadin marka dadkii aslul islaam diidanaana waxaan nidhi halaagoodu waa muxatam waa khasab way halaagsamayaan naartina waa ku waarayaan ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira khaalidiina fiiha abada لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا alkaafiriinta alla waa lacnaday naxariistiisuu ka fogeeyey sababtoo wixii loo abuuray oo ah inay allah kaliya caabudaan yay seegeen ambiyada alle ma aanay raacin warka alle ma aanay dhegaysan marka waxay noqdeen dad alle uu necab yahay oo u naxariistiisa ka fogeeyey oo uu cadaab u diyaariyey cadaabkaasna waa miday ku harayaan wax u gargaaranaya ma jiraan buu leeyahay alle ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها iyaguna waa noocaas oo kale marka kuwan iimaanka laga waayey ee xuduudda alla maaragtay gudbaaya naartii ku waaran iyaguna waxa uu marka qofku qofka muslimka u baahan yahay inuu naftiisa si fiican ula xisaabtamo oo uu ku istaajiyo ariiqii xaqa kana ilaaliyo ariiqu daaliin kuwii lunsanaa iyo kuwii loo maaragtay caroodayba uu ka ilaaliyo ariiqoodii si uu u badbaado waxaan shaki ku jirin dadkaasi inay halaagsameen maalan yahuudi iyo nasaaradii nimankan faris iyo rum la yidhaha sidoo kale inay halaagsameen rasuulku sal slm wuxuu sheegay ummaddani inay ku dayan doonto labadaba oo kuwo diin sheegayana ayana ay yahuud iyo nasaaro ay uga dayan doonaan oo dariiqadooda ay raaci doonaan waana wax halaag lagu muto dariiqadii faris iyo ruumna sidoo kale lagu dayan doono waa wax iyadana halaag lagu muto man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum buu yihi rasulka sal slam tashabuhaasu darajaad buu leeyahay laakiin waxaan shaki ku jirin in waxyaabihii ayaga maaragtay khaaska u ahaa qofkii uga dayda inuu maaragtay cadaab mudanayo oo uu dembi weyn ku dhacay taasaan shaki ku jirin tashabuha qaarkiisna gaalnimay bay keentaa ila diinkoodii buu mararka qaarkood raacaya oo tashabuh halkaasuu la gaari karaa waxaa alla noo sheegay in dadka munkaraadka iska reeba la badbaadinaayo oo kuwii iska reebi waayana la halaagaayo lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calى lisaani daawuuda waciisa bni maryama dalika bima casruu wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu waxay ahaayeen kuwo aan iska reebin munkarka lacnadda waxay ku muteen waa munkarka inaanay iska reebi jirin marka dadka mu'miniinta ah marnaba uma habboona inay munkaraad dhexdooda ku arkaan oo aanay iska reebin wuxuu kaloo sheegay rasuulku sal lla ly slam haddii dadku munkar arkaan ay iska qaban waayaan in alla uu ciqaab ku camimo waxaa kaloo rasuulka sal اlla alay slama ka ansaxday inuu yidhi qofkii diintan ku toosan oo xuduudda alleh si fiican u ilaaliya iyo dadkan alle ka cabsan oo macaasida dhex dabaasha in maelkoodu uu yahay iyo tusaalahoodu sidii qolo doon raacay doonta marka la raacaayo wax gaaroo la isku kala fadilo ma leh waxaa la sameeyey qorituur markaasaa qolana waxay heshay abaqii sare qaybtii kore yay fadhiisatay qolana qaybtii hoose kuwa hoosaa marka waxay yidhaahdeen markay biyo u baahdaan kor bay soo aadi jireen markaasi waxay yidhaahdeen low annaa kharaqnaa nasiibanaa walam nu'di man fawqana ma meeshaan hoose maan biyaha ka raadsanno oo dadkan naga korreeya maxaan maarata u dhibaynaa wuxuu yidhi rasuulku sal alla alay slam haddii ay qabtaan oo ay ka joojiyaan waxaas ay samaynaayaan oo munkarka ah oo halaaguu ka dhalanaayo way badbaadaan labada qoloba waa badbaadaan haddii ay qaban waayaanna waa halaagsamaan ila marka aad yani alwaaxii hoos ku yaalla aada maaragtay jebiso biyihii waa soo gelayan doonti soo maa biyudu biyuhu hadday doonta soo galaan maxaa ka dhalanaya waad degaysaa marka mujtamacuna waa saas oo kale waxaa dadkii waajib ku ah inay iska qabtaan munkarkii hadba qofba ilaahay maaragtay darajada uu siiyey dadkii wixii gacanta ku zuulin karaan inay gacantii ku zuuliyaan si halaagii looga baaqsado kuwii marka ay aan awood u lahayn ilaa inay carabkooda wax ku zuuliyaan moogi waa inay carabkooda ku zuuliyaan waxaad qabato hadaad weyso oo carabkii laftiisa aadan ku badbaadaynin qalbiga ka nac munkarka marka waxaa lagu badbaadaa uun in munkaraadkii la iska reebo waa marka hore dadku inay shaksi shaksi ahaan iyo gaargaar ahaan isaga ilaaliyaan macaasida iyo dunuubta sababtoo wax naftaadina maaragtay dhibaayo oo halaag u keenaaya dee mujtamacaad ku noolaydna afraad un buu ka kooban yahay dhib baad usoo jiidaysaa mujtamacii laftiisii hadduu awood leeyahay waa inuu afraaddii khaldanayd ama kharibnayd ama sababta u noqonaysay halaagga waa inuu qabtaa si loo badbaado marka munkaraadkii in la iska qabtaahi waa waajib si badbaado loo helo waxaa kaloon u baahan nahay marka in tawxiidkiina aan taxqiijinno si alla uu noo jeclaado oo uu raalli nooga noqdo oo uusan noo halaagin cadowga la isku sallidaayo mararka qaarkood ee baydada muslimiinta maaragtay bannaysanaaya waxaa sabab u ah tawxiidkii alle oo la dhaawacay meel looga dhacay nimankii tataarka ahaa ee mongooliya iyo meelahaas bariga nooga yimid shiinaha iyo ruushka iyo ee caalamulislaami soo ijtiyaaxay kulli soo baabi'iyey oo waxay rabaan samayn jiray ilaa ay baqhdaad ka qabsadaan oo khaliifadii markaa joogay ninkii madaxda muslimiinta markaa uu ahaa ay dilaan iyadoo kolley yani khiyaano lagu sameeyey nimankii raafidada ahaa ee qaarkood ay wasaaradii u ahaayeen yaa yidhi maaragtay war waa lagu nabadgelinaya kaale ninkan u tago bal ammaan weydiisay wax noocaas oo kale ah marka isaga iyo ummad kaleo fara badan waa waa la dilay ummad yani lagu qiyaasay balaayiin yaa ku dhintay اجتياحaasta taarka wax kalena ilaahay nooguma sallidin tataar ogaagaas muslimkii uma aanay dullaysan oo uma aanay baabi'in ilaa dunuub lala yimid ma ogiye sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu sheegaa waxaa ka mid ahayd buu ku leeyahay asbaabtii tataarka keentay wax uu sameeyey moxamed ibnu cumar araazi oo qoray buu ku leeyahay kitaab uu ku ayidaayo sixirka asir اlmaktuum fi mukhaaطabaةi الnujuum kitaab la yidhaah u qoray marka wuxuu ley markii umadda islamka dadka noocaasoo kalea laga helay yaa la halaagay dowladda umowiyiinta wuxuu leeyahay markii jacdi oo kale laga helay jacdi muxuu lahaa in allaha lam yatakid ibraahiima khaliila qur-aanka ilahay u dafirayaa soo ma jeed ibraahim ilahay khaliil kama dhigan walam yukalim muusa takliima muusena lama hadlin buu leeyahay waa ninkii ka horreeyey jahm ibnu safwan oo ariiqaa xun u jeexay marka jacd yaa sababu noqday buu ku leeyahay umowiyiinta inay baaba'aan cabaasiyiintina kanoo kale kitaabka sixirka ah allifaaya kitaabkaas sixirka wuxuu qoray baa laleeyahay nin boqorayoo markaas joogay hooyadiis oo midha axaas jeclayd inkastoo la leeyahay wuu ka toobad keenay mar dambe laakiin yani shirkiga iyo bidacda iyo shumiga ay leeyihiin wax sahlan ma aha tataarkii dagaalkoodu mudduu socday oo boqol sano ka badan taqriiban ama ku dhow mar waxaa jirta marka ay yimaadeen nimanka tataarka ahi dimashaq intay meelihii kale o dhan soo mareen dimashaq sheekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay dadka waxaa ku jiray dad awliyada barya awliyada qabriyada ku jirta dad barya yaa ku jiray buu leeyahay marka markay tataarku yimaadeen waxay dhihi jireen buu leeyahay yaa khaa'ifiina min aلtatar luduu biqabri abi cumar yunjiikumuu min الdarar waxay leeyihiin dadka tataarka ka cabsanaayo abu cumar qabrigiisii magangelyo weydiista oo maaragtay qabsada dhibka idinka koriyay abu cumar kaasu waa waxaa la sheegay inuu maqaadisadii ka mid ahaa nin culamaa oo faqiih oo zaahida uu ahaa isaga balaayo laguma sheegin laakiin markii uu dhintay yaa uun maaragtay saas quluw loogu sameeyey sheekh islam ibn taymiya wuxuu leeyahay markii nimankaas sataarka ay yimaadeen sanadkaas dadka ahlu macrifada ah oo diinka si fiican u fahamsan dagaalka kama qayb gelin buu leeyahy sababtoo waxay og yihiin in la jabi doono sababtii nasriga lagu heli lahaa lama hayo towxiidka alleh laguma dadaalin alla wuxuu yidhi wamaa khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun sow maa waxa naloo abuurayba waa aan isaga keliya aan caabudno nufriduhu biاlcibaada rasuul kastaa muxuu la imaan jiray an icbudu اllaha wاtaquuhu aiicuun soo ma dhihi jirin rususasha alle alla keliya caabuda maaragtay isagana ka cabsada anigana i aeeca haddaan rasuul ah saasay dhihi jireen rususha alle wama arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana facbuduun rasuul kastoo lasoo diro maxaa lala soo diraayey ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiya alla wuxuu le marka facbuduun rasulku saasay marka la imaan jireen tawxiidkay la imaan jireen rasuulkeennuna saasoo kale saas rasuulkeennuna sal lla ly slam sidaasoo kale u ahaa qur-aanku tawxiidku ugu yeeraa dadka oo uludkiis waa tawxiid marka tawxiidkii marka haddii lagu ciyaaro oo maaragtay lagu dhaqmi waayo de alla waa loo waa noo caroonaya waxaan noqonnay dad shirki ku dhacay baan noqonaynaa iyadoo ay dhici karto qofkii jaahilah in loo cudur daaro laakiin haddana shirkiga alla waa uu necab yahay waana uu caroodaa ahalkiisana uma gargaaro marka wuxuu leeyahay shekh islam ibn taymiya dadkii dagaalkaas ka qayb galay qaar ka mida yani niyadooda alla u qabana insha allah oo haddee diintan iyo islaamkan u nusreeya yay ka ahayd anigu marka waxaan dhihi jiray buu leeyahay kuwa aad baryaysaan hadday joogi lahaayeen waa idinla jabi lahaayeen marka wuxuu leeyahay marka alla wuxuu qadaray in aan muddo ka shaqaynaynay buu leeyahay dadkii tawxiidkooda sidii loo hagaajin lahaa waan u saxnay buu ku leeyahay wixii ka qaldanaa marka way ka aqbaleen macnaha shiikha jazaahum allahu khayra cinaad lama aanay imaanin aad bay maaragtay runtii culammadu uga abaal sheegan jireen maaragtay shekh islam ibn taymiya asludiin baad noo caddaysay dhihi jireen asludiin baad noo caddaysay dhihi jireen sababto allah keliya in la caabudo waa asalka diinka oo la iska ilaaliya shirkiga oo cibaadadiisa aan wax kale lala wadaajin waa asalka diinka taasaa marka dad khaldeen oo ay maaragtay tawasul iyo magacyo fara badan intay keeneen yay maarata asalkaas ku ciyaareen yastakiisuuna bigayr اllah oo marka masaa'ib iyo dhacdo iyo shiddo iyo ooliyaas baryaan ma ahan islaamkana shaqo kuma le waxaas marka wuxuu ku leeyahay mat dadki markii wix aan ka saxnay sanadkii dambe tataarkii waan la dagaalanay buu leeyahay jabka ay jabeenna weligood ma aanay jabin buu ku leeyahay lima saxa min atawxiid hadal macnihiisu saasoo kale uu yahay manaa tawxiidkii alle yaa ansaxay buu ku leey dadka ka ansaxay dad waxay noqdeen muwaxidiina oo alla uu raalli ka yahay oo alla uu jecel yahay oo mudan in loo gargaaro inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya waywma yaquumu اlashhaad walayansurana allahu man yansuruh qof marka yacbudu maca allahi hayrahu hal nasarahu may abadan marka arrintaas arrin sahlan maaha waa in tawxiidka lagu dadaalo shirkigana laga fogaado si loo badbaado daacaadka allena kulli lagu dadaalo waad arkaysaa nusuustii alleh macnaha nusuustii shareecada waxyaabaha ay weynaysay waa inay agtaada ku weynaadaan salaaddii oo kale alla uu weyneeyey oo shanigeed aada u weyneeyey oo ka tegitaanka laga tago yani aad maaratay inay khatar u tahay alla noo sheegay oo rasuulkuna sal lla ly slam uu aada uga warramay oo uu yidhi alcahdu aladii baynana wa baynahum aلsalaaة faman tarakaha faqad kafar waxaa annaga gaalada noo dhexeeyaaba waa salaada waa calaamadii lagu garanayo qofkii muslimka ahaa iska dhaaf salaaddii dukashadeeda ee jamaacadii lafteedii yaa rasuulku sala اllah alay waslama uu arrinkeeda aad u adkeeyey oo uu sheegay haddaanu maaragtay ka baqaynin dadka guryaha jooga ee aanay salaadda waajib ku ahayn ee haweenka iyo wixii la midka ah in uu dadkaas salaadda ka hara ee aan jamaacada la soo dukan yani ma dukadaan maa macnuhu jamaacadan in la soo dukan guryahan ku gubi lahaa buu leeyahay haddii jamaacadii xaalkeeda uu saa yahay salaaddii maxaad umanaynaysa salaaddii marka qofkii ka taga waxaa loola kulmiyaa qaaruun iyo haaruun haamaan iyo dadka noocaas oo kalea yaa lala kulmiyaa aakhiro sida xadiistu ay sheegayso marka arrintaas arrin saalan maaha zakada sidoo kale fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana yaa qofka la cadaabaya hamsiina alfa sana cadaab sahlan miya oo zakadii uu manciyey oo uu bixin waayey yaa iyada lafteeda lagu cadaabaa hadday dahab iyo maaragtay lacag ahaan lahayd iyo hadday xoolo ahaan lahayd geeligiisii iyo lo-diisii iyo arigiisii iyo wixii o dhan baa dul maraayo alla uu ku cadaabayo fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana hawshaas hawl sahlan maaha weliba a'immada cilmigu waxay sheegaan macaasida nalagu waajibiyey inaan ka fogaano sidii qatlu الnafs alati xarama allahu ila biاlxaq in naf lagu dilo xaqdar yani aq ilaa xaq in lagu dilo moogi waa qof maalan murtad ah oo imaamka muslimiintu maalan uu dilaayo ama qof qisaas loo dilaayo iyo wixii la mid ah iyo maalan zinadii oo kale oo fasaadkeedu uu aad u badan yahay nusuusta ku soo aroortay iyo waciidka ku soo arooray iyo goddiga ku soo aroora uu aad u daran yahay ribadii oo kale oo nusuus shadiidu ku soo aroortay sariqadii oo kale in xoolo maaragtay dad la xado yani waa waa wa waa kabaa'irta dunuubta oo aan shaki ku jirin inay kabaa'ir ay yihiin kabaa'irta in laga fogaado ille waa waajib in laga fogaadee waxaa ka horeeya arkaantii islaamka in lala yimaado oo salaaddii zakadii baa maaragtay ka xoog badan haddana waxaa dhici karta annaga weliba mujtamaceennan soomaalida ah anuu intaan ka war qabo haddii qofku uu taariki salaad noqdo allahu kafuuru raxiim baa laleeyahy alle waa kafuuru raxiim wax weyn uma arkaan weliba waddamada qaarkood waxaad arkaysaa salaada subaxna aada looguma dadaalo ilmiyo waaweyn oo qaangaaraa iyo weliba dad maaragtay shaqaale ah laakiin marka toddoba subaxnimo la gaaro gurigu waa wada nashaad iyo nolol marnaba lama ogola un qofku shaqada iyo iskuulka uu ka haro lakiin salaadda hadduu ka seexdo aada uma weyn allah kafuur raxiim aleh zakadana waa saas oo kale aad waxaad moodaa dadku uma weyneeyaan laakiin qof baa qof dilay oo dulmi ku dilay sow aad noolama weyna qofka qaatilkaa waa la necab yahay waana maaragtay nin mambuuda ilaa haddii dad jaahiliya isaga jirta moogiyo oo iyagu hadda ku faana dilka dulmiga iyo wax noocaas oo kalea laakiin cumuumka muslimiinta qatlu الnafs alati xarama allah ila biاlxaq waa mas'ale miisaankeedu weyn yahy ma sahlana qofkaas waa qof la necab yah oo aad maaragtay la ysaga ilaalisho sidoo kale tuugu waa sidoo kale waa la necab yah lama jecla aad baa loo fogeeyaa oo dembi weyn baana loo haystaa zinaduna waa sidoo kale iyadana lama fududaysto laakiin miisaanka shareecada qofka ka taga ma'muuraadka yani jinsiga ma'muuraadka yaa ka xun qofka sameeya jinsu اlmanhiyaat yani waxyaabaan la iska reebay oo uu qof ku dhaco allah naga badbaadiye wax sahlan maa waa wax iyagana cadaabkii lagu mutee waxa ka xun oo aakhiro daran oo alla agtiisna ku xun qofka inuu salaaddii ka tago oo zakadii uu ka tago oo xajkii uu ka tago yaa ku weyn alla agtiisa marka yani maraatibtii diinta lafteeda in la kala gartaa loo bahanya in la fududaysta maaha mas'aladan acmaasha iyo ma'muuraadkii la ysfaray la imaanshadoodu iyadaa asala tanina waa darajadii ku xigtay in manhiyaadkii laga fogaado marka taa waa in egteenna ku weynaato oo aan maaragtay dadkii aada ugu tirtirsiino sidii ma'muuraadkii ay ula imaan lahaayeen kadibna manhiyaadkii ay uga fogaan lahaayeen yani miisaanka wax alla uu siiyo waa inaan siinaa si aan u badbaadno ahlu cilmigu siday u badan yihin waa garanaysaan kuwooda maaragtay taariku salaadku ma ahan gaal waxay leeyihiin waxaa waajiba sida jumhuurkoodu ay qabaan waxaa waajiba qofkaasi hadduu hal salaad wakhtigeedii ka bixiyo kas uga bixiyo in la dilaa waajiba in la dilo yaa waajiba arrintaas marka arrin sahlan maaha a'immada islaamku saasay u fahamsanaayeen salaada ka tegiddeeda imaam axmedna waa garanaysaan iyo saxaabo fara badan iyo taabiciin fara badan oo iyagu ku tegeyba in taariku salaadku uu yahay gaal aan islaamku shaqo ku lahayn arrintaas marka arrin sahlan maaha waa in ma'muuraadka lagu dadaalo manhiyaadkina laga dheeraado si loo badbaado waxaa kaloo qofku uu baahan yahay inuu bidcada iska ilaaliyo bidcaduna waa maxay maa ulsiqa biاddiini walaysa minhu waa wax diinkii lagu dhejinaayo oo aan diinkii ka mid ahayn caqaa'iddana way gashaa maaragtay bidacdu oo bidac caqaa'idiyaa jirta bidac camaliyana way jiraan intubana waa wax khatar badan oo kufrigii iyo shirkigii waxaa darajadii ku xigtay xagga xumaanta ah waa bidcadii oo ahlucilmigu waxay leeyihiin jinsiga bidcada yacni noocaas guud ahaantiisa yaa ka shar badan oo ka xun oo ka khatar badan jinsiga macaasida shahwaaniga saasay ka tacbiiriyaan kuwii haddaata aan sheegayn zinada iyo khamradii la cabaa iyo wax noocaas oo kale ah bidcadaa ka shar badan bay leeyihin marka bidcadin qofka inu iska ilaaliyaa muxuu isaga ilaalinayaa akhbaartii alle uu noo sheegay rasulkuna sal sl noo sheegay sideeda u qaado aqbal towxiid ulcibaadana ku dadaal towxiid ulasmaa wasifaatna maaragtay ku dadaal oo sidiisa u aqbal ha ta'wiilinin ha taxriifinin bidacdii khawaarijta iska ilaali bidacdii maarata murji'ada iska ilaali bidacdii shiicada iyo raafidada iska ilaali ahlubidcu aad ayuu fara badan yihi wuxuu sheegay rasuulku sal lla ly slam ummaddani inay u qaybsami doonto ilaa iyo toddobaatan iyo saddex kooxood kulluhaa fi naari buu yihi rasulku sal slam dhammaan naartay gelayaan buu leeyahy waa mutawacaduun binnaar naartii yaa loogu goodiyey sababtoo ah diintii saxda ahay bay ka inxiraafeen waxay ka inxiraafeen kitaabkii iyo sunnadii bay ka inxiraafeen dariiqadii saxaabaday ka inxiraafeen arrin sahlan ma ahan maxay naarta ku muteen waa inxiraafkaas oo macaasidii shahwaaniga ahayd guud ahaan ka shar badan ilaa waaxida hal qolo un baa soo haraysu yihi rasulka sal ly slam man kana calى mili ma ana calayhi اlyawma waasxaabii yuu leeyahay rasulku sal ly slam waa qofkii ku sugan wixii aan maanta anigu aan ku suganahay oo diin ah aniga iyo saxaabadaydu riwaayo kale wa hiya aljamaaca yuu leeyahay rasuulku sala اllah alay wasalam waxay ku kulansan yihiin diintii alleh marka bidacdii caqaa'idigaa iyo kuwii camalligahaba kulli ha la iska ilaaliyo ahlu bidaci in la jeclaado oo la xiriiriyo waa masale aada u khatar badan oo haddii aad jeclaato oo aada xiriiriso dee waxaad noqonaysaa qof iyagiiba ka mid ah qofku wuxuu jeclaadaa qof sha'nigiisu uu cajabinaayo soo ma haddii aad bidcada necab tahay waxay ahayd allah dartiisa ma u nacdo ninkaa mubtadica ah ee bidcadu ay ku cadda haddaad jeclaato waad beddeshay marka xukunka waajibka ah ahlu cilmiguna nanka noocaas oo kalea xukunkai ahlu bidacay siin jireen marka wax allo wixii sunnaa waa qofku inuu ku dadaalo oo caqaa'idda ahaa ee ahlu cilmigu ay noo sheegeen oo kutubtooda ay ku qoreen sida barbahaari uu leeyahay qofkii maarata ahlu sunno ka mid noqon maayo ku leeyahay ilaa in yani khaslooyinkii sunnadu ay ku wada kulanto moogiye hadduu marka asal usuushii sunnada ka mida uu uu khilaafsan yahay dee qofkaas waa sunni lama dhihi karo ma ahlu sunna lama dhihi karo arrintaas marka arrin sahlan maaha bidacadii waa in la iska ilaaliya weliba wixii shubha ku jirto qofku iska ilaaliyo oo uu diinkiisa badbaadsado aad bay uga fogaan jireen salafku in ahlu bidaca warkooda dhagaystaan alquluubu daciifa washubhu khaaafay dhihi jireen quluubtuna waa daciif shubhooyinkuna waa kuwo dafid badan bay dhihi jireen warkooduna hadduu dhegtaada galo qalbiga inuu galo yay u dhowdahay oo uu qalbigu ku sugnaado oo uu ku xasilo goormaa marka belida ka baxaysaa qalbigaada aad bay marka arrintaas u khatar badantah warkooda lama dhegaysto lalamana saaxiibo lalamana socdo si diinkaadu uu u badbaado oo qof waxaad arkaysaa cibaadadii ku dadaalaya oo salaatuleilkii maaragtay ee, kaaga horeeya oo طaacaadkii aad iyo aad ugu dadaalaya lakiin mubtadica waa khaariji wuxuu leeyahy rasuulku sal ا slm sharu qatlaa taxta adiimi الsamaa kuwo la dilo oo iyaga ka shar badan ma jiraan buu leeyahay dhulkan korkiisa kilaabu ahli الnaar buu ku sheegay rasuulku sal ا slam inay ahlu naarka kilaabtooda yihiin buu ku sheegay marka waciidka nimankaas maarata ku soo arooray khawaarijta ah oo ahlucilmigu ay dhihi jireen yani toban saxaabi iyo ka badan baa wariyey wax sahlan maaha ahlulmacaasi ashahwaaniya kuma soo aroorin siuu rasulka sal arrinkooda uu u tashdiidiyey lain adraktuhum la aqtulannahum qatla caad buu leeyahy haddii aan soo gaaro sidii caad loo laayo oo kale istiqsaalka loogu sameeyaan iyagana istiqsaal ugu samayn lahaa buu leey rasulka sal maxay ku muteen waxay ku muteen tarakuu maa amara allahu bihi wixii alla uu faray yay ka tageen muxuu alla faray alla wuxuu faray ijtimaac in xaqii lagu kulmo alla faray waa inaan qur-aankii la khilaafin waa inaan sunada rasulka sal la khilaafin waa inaan ariiqi saxaabadii la khilaafin intaba way khilaafeen iyagoo weliba muta'awiliin ah ta'wiilkoodusa waxba uma tarin markuu roonaado waxaa dhici karta inuu kufrigii ka celiyo ahlu cilmi badanna waxay qabaan khawaarijta inay gaalo yihiin ahlu cilmi badan yaa waxay qabaan khawaarijta inay gaalo yihiin marka ahlu cilmigu waxay leeyihiin waxay taa ku muteen tarakuu maa amara allahu bihi waa macnaha kitaabkii in la raaco sunnadii la raaco ariiqii saxaabada la raaco yay ka tageen waxay yidhahan annagu maaragtay dadkaa uma baahnin bay leeyihin kitaabkii yay maaragtay say rabaan isaga fasirteen ila saxaabadii maadaama ay khilaafeen bal axaadiistii rasuulka sal اla alay slam ay qaar badan oo ka mida ka shakisan yihiin khawaarijtu guud ahaan waxay ka mid yihiin dadka sunnada inkirsan waxay ku leeyihin sunnada midda qur-aanka waafaqsan keliyaan qaadanayna ay ku leeyihin midday marka u maleeyaan ayagod waa fahamkooda khaldan moogta ee qalloocan midday u maleeyaan inay qur-aanka ka soo horjeedo fahamkoodan jiran waxay leeyiin qaadan mayno rasuulka sal slam ku ateeci maynay leeyihin marka tarakuu taacata rasuul soo maa tarakuu maa amarahum allahu bihi wax la faray bay ka tageen ahlubidc o dhan marka waa noocaas waa noocaas tarakuu amra rabbihim marka qofkii isagoo maaratay isu maleeya inuu zaahid yahay oo uu maaragtay shareecadii ku camal falaayo oo qof ka fiican oo aanu jirin hadduu haddana khawaarij noqdo soo nasiib darro maa camalkiisa wax ka jira ma jiraan marka bidcadiina saasoo kale inaan isaga ilaalino yaa loo baahan yahay bidacdiina waxaa ka mid ah tafaruqa ay keeneen axzaabta zamanadan dambe timid ile axzaab diiniya waa jiri jirtay waxaan tirada badan hadda aad maqlaysaan ee qadariye iyo raafido iyo maaragtay muxuu ahaa jahmiye iyo waxa aa maqlaysaan waa dad munxarifiinah oo jamaacadii khilaafay oo diinna sheegana ay ahaayeen waayahan dambe marka waxaa yimid duulal iyaguna war qurxoon ku hadla oo sunnadii khilaafay wixii la faray oo jamaacadii in la laasimo ah oo aan muslimiinta la kala geynyay khilaafeen markaasaa qaar badan oo ka miduna waxay kusii darsadeen caqaa'id faasida caqaa'id la yaqaano kuwii axsaabtii hore oo qadiimka ahayd ay qabtay kuwa qabo tiro badan baa jira oo sideeda u taqriirinayo markaasay laba shar isku darsadeen allana waa uu nooga digay inaan mushrikiintii aan shabbahno min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyacaa jamaacaati waaxzaaba waa kii shaatibi uu lahaa jamaacaati waaxzaaba faaraqa bacduhum bacdahum qaarkood qaar kale maaragtay uu diidan yahay marka ummaddii bay waxay u keeneen wahan iyo dacfi bay u keeneen diinkoodii bay maaragtay khalkhal fara badan ka geliyeen bidacdii bay maaragtay u sahleen inay u soo dhuumato nin walbaa zaciim buu samaystay uu leeyahay lama taaban karo lagamana hadli karo oo walaa iyo baraa waa xiriirin iyo maaragtay goyn lagu dhiso wax noocaas oo kalea arrimahaas marka arrimo sahlan maaha waa arrimo aada u waaweyn oo bidacda casrigan ka mid ah ahlu cilmiguna ay ka digeen ilaa maalinkay soo baxeen ilaa maantadan aan joogno ay ka digaan iyadana marka yaan la fududaysanin waa wax diinkaadii maaragtay kaa leexinaaya waa wax bidacii waaweynaa laftoodii inaad ku dhacdo aada maaragtay kugu sahlaaya marka ariiqadii khawaarijta iyo ariiqadii suufiyada iyo belo kasta waad ku arkaysaa axsaabtan mucaasirka ee wakhtigan jirta iyagana in laga fogaado oo qofku uu diinkiisa ilaashado oo uu iska ilaaliyo shubahooda iyo fitnadooda mararka qaarkoodna wax lagu hadlaayo oo dadkii maaragtay lagu khaldaayaa jira mararka qaarkoodna waxaa dhici karta dadkii in maal lagu soo kasbado qofkuna diinkiisu inuu la weynaado yaa waajib ku ah abudarba waxaa lagu yidhi sida saxiix muslimka ku jirtay waxaa la yidhi bal cataaga yani nimanka madaxda hadda laga helaayo ka waran markaasuu wuxuu yidhi khudhu faina fiihi اlyawma balaaga yani kumeel gaar yaa laga helaya laga faa'idsanaya zamanka hadda aan joogno faida kana ciwada can diinika falaa takhudhu haddii xoolaha lagu sii lagu siinaayo la rabo in diinkaadii lagu gato oo bidco lagu leexiyo ha qaadanin sababto qalbigu waa daciif waa uu jilicsan yahay qofkii ixsaan u sameeyana waa uu raacaa marka saa darteed salafku waxay dhihi jireen allahuma laa tajcal limubtadicin calayna mina fayuxibahu qalbii qof mubtadica mid gallad igu yeesha ilaahu ha ka dhigin oo iga badbaadi arrintaas hadduu gallad kugu yeesho qalbigaadi baa jeclaanaya oo u yeelanaya arrintaas marka arrin sahlan maaha iyada lafteeda waa in aada looga digtoonaado dadkana waa shahwa ku jirta adduunya jacaylku waa uu iska badan yahay faqrigu waa uu iska badan yahay laakiin qofku mar walbaba aakhiradiisii inuu xasuusnaado yaa loo baahanya uu diinkiisii la weynaado uusan noqonin diinkiisu silco suuqa la geeyo oo la baayaco diinkaadaa ka weyn wax walba u sabar addunyadu haday kugu yaraato u sabar inteeda kale addunyada waa la raadin karaa addunyada ma qof la dhashaa jira waa la shaqaystaa ninkan maaragtay raba inuu makri kuu dego oo u diinkaadii kaa iibsado wax uu haysto kale waad adigu waa shaqaysan kartaa muruqaadaad ku shaqaysan kartaa haddaa alla tala saarato oo maaragtay xalaashi aada raadiso uma baahnid saa darteed salafku dadka maaragtay naasikiinta ee cibaadada iyo zuhdiga ku jira ma aanay jeclaan jirin hadday badaalin yihiin oo aanay wax shaqa aanay haynin waxay dhihi jireen أxriز رغيifka ثuma تacabad yani muufadaadii bal marka hore soo toosiso horta bal soo shaqayso ya kadibna cibaadadii u tafaruq laakiin maantana cibaadan ku jiraaya qalbigayguna dadkuna mutacalaq ku yah oo aan ka sugaaya maaragtay inay wax ii keenaan waxaas wax saxa maaha wax shareecadu ogashahayna ma aha qofku hadduu xoog leeyahay oo uu shaqaysan karo waxaa waajiba inuu shaqaysto hadduu waayo sow maaha dee markaa waa macduur xataa way u baahan tahay way u bannaan tahay inuu tuugsado inuu tuugsado yaa uga wanaagsan inuu nin mubtadica maaragtay wax ka aqbalo diinkiisa inuu iibsado rabo marka arrintaas yaan la fududaysanin waa arrin aad iyo aad dadka maaragtay zamankan diinkooda looga fasaadiyo waa adduunyadaas rasuulkuna wuxuu sheegay sal اlla alay slama ina likulli ummatin fitna wa ina fitnata ummatii almaalu buu yihi rasulka sal ly slam maalka aad baa loogu fitnoobaa oo dadku marar fara badan laa ya'khuduunahu min xillihi yani meel xalaala maalka ka raadin maayo walaa yunfiquhu fi lmashruuc wax loo ogol yahan ku bixin maayo ama qaadsadii iyo helidii yuu macnaha ku ku maaragtay khaldamaa amase bixinta aakhiran waa la is weydiinaya maalka min ayna اktasabahu wa fima anfaqahu xaggee qofkani ka keena xoolahan muxuuse ku bixiyey akhira waa la is weydiinaya arrin marka iyaduna sahlan maaha qofka badbaadadiisu marka waxay ku jirtaa inuu diinkiisa ilaashado oo uu maaragtay kufrigii iyo shirkigii iyo macaasidii iyo bidcadii iyou iska ilaaliyo towxiidkii iyo iimaankii iyo taacadii iyo taqwadiina uu maaragtay uu ku dadaalo faama man taaba waamana wacamila صaalixa facasa an yakuuna min almuflixiin yani qofkii tooba keena haddii aad macaasi ku jirtay xataa haddaad bidac ku jirtay soo noqo alla toobada addoonkiisa waa uu ku farxaa waa uu jecel yahay ka soo noqo wii xumaaya ku jirta xaalad wanaagsan u soo noqo iimaan ha lagaa helo camal wanaagsan samee markaasaad mudan tahay in aad badbaado oo aada muflix noqoto marka taa aan ku dadaalno sidii aan maaragtay badbaadadeena uga shaqayn lahayn wixii kale muslimiina aan maarata ku saacidi karno inay badbaadaan oo ay belada maaragtay ka baxaan oo ay dad wanaagsan ay noqdaan oo naxariista alle mudan iyo gargaarkiisii waa in lagu dadaalaa iimaankii iyo camalkii saalixa ah xataa alla wuxuu sheegay tamkiinka ummaddan inuu alla uu siinaayo marka ay noqdaan dad waa wanaagsan oo mu'miniin oo camal saalixa sameeyey wixii lagaa rabay adiga bal horta xaqiiji wacdigi ilaahay kadib laa yukhlifu alla maaragtay ma ma guub yeelo wacdigiisa waa u fulinayaa lakiin haddaad aragto wacdigaa loo lalaayahay istuhun adigu waa naqsi adiga kugu jira waa mushkilo adiga ku haysata ma aadan xaqiijinin iimaankii iyo taqwadii iyo camalkii saalixaha ma aadan xaqiijin adoo isu malaynaya inaad taxqiijis isku noqo isi sax qofku hadduu camal saalix samaynaayo oo markuu habeenkii marat salaatuleyl u istaago subax intuu saaxiibihiisu yimaado yirka wallah ana xalay wallahi alxamdu lilah ko iyo toban ragcaan tukada wuu leeyahay muxuu ka faa'iidaa bal daacadaas ii sheeg maxaa marka buriyey waa ikhlaas daro wuxuu noqday musamic muraa'i buu noqday camalkiisa marka waxba ku dheefi maayo marka wax nooca wax allo wixii camalka burin kara waa inuu qofka iska ilaaliyaa oo isan isagoo mudayicah ama shuruud badan ka tegey ama maaragtay arkaan fara badan ay ka ka khariban tahay inuu isu maleeyo inuu wixii laga rabay la yimid mudan yahana gargaarka alleh iyo inuu badbaado wax saxa maa taas haddaad aragto nasriga alleh ama xataa risqigii oo maaragtay wax si kaa yihiin isku noqo isfiiri xaggee wax ka yimideen dhibka wax kuu kaaga yimid waana aduu is imtixaanto kelmaddayda marka intaasna kusoo koobayaa wabillahi tawfiiq